iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad oo rasuul bawlos u qoray timoteyos salaan iyo kadigidda cilmiga beenta ah anigoo bawlos ah oo rasuulkii ciise masiix ku ah amarka ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo ciise masiix oo rajadeenna ah waxaan warqaddan u qorayaa timoteyos oo xagga iimaanka ku ah wiilkayga runta ah nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix sidaan kugu waaniyey markan makedoniya tegayey ayaan haatanna kugu waaninayaa inaad efeso sii joogtid oo aad kuwa ku amartid inayaan cilmi kale dadka barin ama ayaan dhegaysanin sheekooyin iyo abtirsiinyada aan dhammaadka lahayn oo keena su'aale intay horumarin lahaayeen talada ilaah oo rumaysadka ku jirta laakiin amarka dhammaadkiisu waa jacayl ka soo baxa qalbi daahir ah iyo niyo wanaagsan iyo rumaysad aan laba weji lahayn waxyaalahan qaar baa seegay oo waxay ku leexdeen hadal aan micno lahayn oo waxay doonayaan inay noqdaan macallimada sharciga inkastoo ayaan garanayn waxay yidhaahdaan ama waxay ku xaqiiqeeyaan waxaynu ognahay in sharcigu wanaagsan yahay haddii loo isticmaalo si sharciga ku quman sidaynu u ognahay sharciga looma samayn nin xaq ah laakiin waxaa loo sameeyey sharcilaawayaasha iyo caasiyiinta iyo cibaadalaawayaasha iyo dembiilayaasha iyo kuwa aan quduuska ahayn iyo kuwa nijaasta ah iyo kuwa aabbahood dila iyo kuwa hooyadood dila iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo qaniisiinta iyo kuwa dadka xada iyo beenlowyada iyo kuwa beenta ku dhaarta iyo hadday jiraan wax kaleeto oo ka gees ah cilmiga runta ah oo ah sida injiilka ammaanta ilaaha barakada leh oo laygu ammaaneeyey bawlos baa ilaah naxariistiisa u mahadnoqay waxaan ku mahadnaqayaa kan xoogga i siiyey oo ah rabbigeenna ciise masiix waayo wuxuu igu tiriyey mid aamin ah intuu howshiisa ii doortay in kastoo aan hore u ahaan jiray mid dad kacaaya oo silciya oo dhiba laakiin waa la ii naxariistay waayo aqoon la'aan baan ku sameeyey anigoo aan rumaysanayn nimcada rabbigeenna waxay aad iyo aad ula badatay rumaysadka iyo jacaylka ku jira ciise masiix hadalkanu waa run waana mid istaahila in la wada aqbalo in ciise masiix dunida u yimid inuu badbaadiyo dembiilayaasha anoo ah kan ugu daran laakiin sababtaas daraaddeed waa la ii naxariistay in anigoo ah kan ugu daran ciise masiix iga muujiyo dulqaadashadiisa oo dhan inaan masaal u noqdo kuwa hadda dabadeed isaga rumaysan doonaa inay nolol weligeed ah helaan boqorka daa'imiska ah oo aan dhiman karin oo aan la arki karin oo ah ilaaha keligiis ah maamuus iyo ammaanu ha u ahaadeen weligiis iyo weligiis aamiin wiilkaygii timoteysow waxaan kuugu ammaanaynayaa amarkan oo ah sidii waxyaalihii hore lagugu sheegay inaad iyaga dadaal wanaagsan ku dagaalantid adigoo haysta iimaan iyo qalbi wanaagsan waxyaalahaas dadka qaarkood way iska tuureen oo waxay iimaankooda ka dhigeen sida doonni burburtay waxaana ka mid ah humenayos iyo alesandros oo aan shayddaan u dhiibay si ay u bartaan inayan wax caayin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee timoteyska koowaad caabudidda sidaas daraaddeed ugu horraysta waxaan kugu waaninayaa inaad ilaah u baridid oo aad u tukatid oo aad u ducaysid oo aad u mahadnaqdid dadka oo dhan khusuusan boqorrada iyo kuwa amarka lehba inaynu nolol xasilloon oo nabdaysan ku noolaanno innagoo si walba cibaado iyo maamuus u leh taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaaha badbaadiyaheenna ahu aqbali karo wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan waayo waxaa jira ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya ilaah iyo dadka waana ninka ciise masiix ah oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey oo wakhtigiisii qumanaa loo markhaati furay taas daraaddeed baa layga dhigay inaan noqdo mid wax wacdiya oo rasuul ah oo macallin dadka aan yuhuudda ahayn ugu ah iimaan iyo run taasu waa runtay oo been sheegi maayo taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel walba ku tukado iyagoo gacmo quduus ah kor u qaadaya oo aan cadho iyo muran lahayn sidaas oo kalena naaguhu waa inay iyagoo xishoonaya oo digtoon isku sharraxaan dhar qof xishood leh ku habboon oo ayaan isku sharraxin timo tidcan iyo dahab ama luul ama dhar qaali ah laakiinse ha isku sharraxeen shuqullo wanaagsan oo u eg dumarka cibaadada qira naagtu aamusnaan waxa ku barato iyadoo isdembaysiinaysa laakiin naagna u fasixi maayo inay nin wax barto ama ay ka xukun sarrayso inay aamusnaato mooyaane waayo markii hore aadan baa la sameeyey dabadeedna xaawa aadanna lama khiyaanayn laakiin naagtii baa inta la khiyaaneeyey waxay noqotay mid xadgudubtay laakiinse waxay ku badbaadi doontaa carruur dhalidda hadday ku sii socdaan rumaysad iyo jacayl iyo quduusnaan iyagoo digtoon iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee timotooyaska koowaad nin waayeel ah ha canaanan laakiin u waani sida aabbe oo kale dhallinyaradana u waani sida walaalo oo kale habrahana sida hooyooyin oo kale u waani naagaha dhallinta yarna sida walaalo oo kale adigoo daahir ah carmalada kiniisadda maamuus carmalada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen laakiin haddii naag carmal ahu carruur leedahay ama carruurteedu ay carruur leedahay iyagu marka hore ha barteen inay dadkooda si cibaado leh kula macaamiloodaan waalidkoodna u caawimaad celiyaan waayo taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaah aqbali karo waayo tii carmal rumah ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada way sii waddaa laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay waxyaalahan ku amar inay ceeb la'aadaan laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn khusuusan kuwa gurigiisa jooga kaasuu iimaankuu inkiray wuuna ka sii liitaa mid aan rumaysanayn ha la qoro carmal aan lixdan sannadood ka yarayn oo nin keliya naag u ahaan jirtay oo loogu marag furay inay shuqullo wanaagsan samaysay hadday carruur korisay hadday shisheeyaha martisoori jirtay hadday quduusiinta cagaha u maydhay hadday kuwii dhibaataysnaa u gargaartay hadday shuqul kasta oo wanaagsan aad ugu dadaashay laakiinse carmalada dhallinta yar diid waayo markay qooqaan ayay ka jeestaan masiixa oo waxay doonayaan inay guursadaan iimaankoodii hore way naceen oo sidaas daraaddeed waa la xukumay waxay kaloo weliba bartaan inay caajisiin noqdaan iyagoo iska wareegaya oo guriba guri uga baxaya caajisiin oo keliyana ma aha e weliba way warsheeko badan yihiin oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan iyagoo ku hadlaya waxyaalo aan waajib ku ahayn haddaba waxaan doonayaa inay carmalada dhallinta yaru guursadaan oo carruur dhalaan oo gurigooda u taliyaan oo ayaan cadowga isu jebin inuu caayo waayo hadda ka hor qaar baa xagga shayddaanka u leexday haddii naag rumaysanu ay leedahay carmalo ha u gargaarto iyaga oo kiniisadda yaan la culaysin si ay u gargaarto kuwa carmalada runta ah waayeellada waayeellada si wanaagsan wax ugu taliya ha lagu tiriyo kuwa istaahila in labalaab loo maamuuso khusuusan kuwa ku hawshooda waxwacdinta iyo waxbaridda waayo qorniinku wuxuu leeyahay waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarraynka burburinayo wuxuu kaloo leeyahay shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa nin waayeel ah ashtako ha ku qaadin laba ama saddex qof oo ku markhaati fura mooyaane kuwa dembaaba inta kale oo dhan hortooda ku canaano in kuwo kalena ay cabsadaan waxaan ilaah iyo ciise masiix iyo malaa'igaha la doortay hortooda kugu waaninaya inaad waxyaalahan ku dhoortid ee xashonla'aan oo aadan waxba samayn adoo dadka kala jeclaanaya ninna gacmaha degdeg ha u saarin dad kale dembiyadoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada daahirsanaan ku dhowr laakiinse hadda kadib biyo oo keliya ha cabin ilowse waxoogaa yar oo qamri ah u cab calooshaada iyo cudurradaada mararka badan kugu soo noqnoqda daraaddood dadka qaarkood dembiyadoodu waa bayaan oo waxay u hormarayaan xukunka dadka qaarkoodna kuwoodu waa daba socdaan sidaas oo kalena waxaa jira shuqullo wanaagsan oo bayaan ah kuwa aan caynkaas ahayna lama qarin karo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee timotooyaska koowaad macallimo been ah laakiin ruuxu bayaan buu u sheegayaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ka fogaan doono iimaanka iyagoo dhegaysanaya ruuxaha khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada oo waxay kaga fogaan doonaan labawijilannimada dadka beenta ku hadla oo qalbigooda la gubay sida isagoo bir kulul lagu dhejiyey waxay diidaan in la guursado oo amraan in laga fogaado cuntooyinka ilaah u abuuray in kuwa rumaysta oo runta yaqaannu mahadnaqid ku aqbalaan waayo wax kasta oo ilaah abuuray wuu wanaagsan yahay waana inaan waxba la diidin haddii mahadnaqid lagu aqbalo waayo waxaa quduus lagaga dhigaa hadalka ilaah iyo ducada ciise masiix mididiinkiisa wanaagsan haddaad walaalaha waxyaalahan xusuusisid waxaad ahaan doontaa ciise masiix mididiinkiisa wanaagsan adigoo hadallada iimaanka iyo cilmiga wanaagsan oo aad raacday ku xoogaysanaya laakiin ka fogow sheekooyinka habraha oo nijaasta ah oo nafsaddaada bar cibaadaysiga waayo jidhka waxbariddiisu wax yar bay tartaa laakiinse cibaadaysigu si walba waxtar buu u leeyahay isagoo ballan u leh nolosha haatan joogta iyo tan imaanaysaba hadalku waa run waana mid istaahila in la wada aqbalo sababtan daraaddeed waannu u hawshoonnaa oo u dadaalnaa maxaa yeelay waxaannu rajo ku leennahay ilaaha nool oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan khusuusan kuwa rumaysan waxyaalahan dadka ku amar oo bar ninna yuusan quursan dhallinyarannimadaada laakiinse kuwa rumaystay masaal ugu noqo xagga hadalka iyo xagga dabiicadda iyo xagga jacaylka iyo xagga rumaysadka iyo xagga daahir-sanaantaba ilaa aan imaado akhriska iyo waaninta iyo waxbaridda u digtoonow haddayicin hibada aad haysatid oo lagugu siiyey waxyaalihii lagu sii sheegay markii waayeelladu gacmahooda ku saareen waxyaalahan ku dadaal oo nafsaddaada oo dhan u go' in horumarkaagu dadka oo dhan u muuqdo nafsaddaada iyo cilmigaagaba u digtoonow oo waxyaalahan ku sii soco waayo haddaad yeeshid nafsaddaada iyo kuwa ku dhagaystaba waad badbaadin doontaa iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee timotooyaska koowaad nin waayeel ah ha canaanan laakiin u waani sida aabbe oo kale dhallinyaradana u waani sida walaalo oo kale habrahana sida hooyooyin oo kale u waani naagaha dhallinta yarna sida walaalo oo kale adigoo daahir ah carmalada kiniisadda maamuus carmalada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen laakiin haddii naag carmal ahu carruur leedahay ama carruurteedu ay carruur leedahay iyagu marka hore ha barteen inay dadkooda si cibaado leh kula macaamiloodaan waalidkoodna u caawimaad celiyaan waayo taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaah aqbali karo waayo tii carmal rumah ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada way sii waddaa laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay waxyaalahan ku amar inay ceeb la'aadaan laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn khusuusan kuwa gurigiisa jooga kaasuu iimaankuu inkiray wuuna ka sii liitaa mid aan rumaysanayn ha la qoro carmal aan lixdan sannadood ka yarayn oo nin keliya naag u ahaan jirtay oo loogu marag furay inay shuqullo wanaagsan samaysay hadday carruur korisay hadday shisheeyaha martisoori jirtay hadday quduusiinta cagaha u maydhay hadday kuwii dhibaataysnaa u gargaartay hadday shuqul kasta oo wanaagsan aad ugu dadaashay laakiinse carmalada dhallinta yar diid waayo markay qooqaan ayay ka jeestaan masiixa oo waxay doonayaan inay guursadaan iimaankoodii hore way naceen oo sidaas daraaddeed waa la xukumay waxay kaloo weliba bartaan inay caajisiin noqdaan iyagoo iska wareegaya oo guriba guri uga baxaya caajisiin oo keliyana ma aha e weliba way warsheeko badan yihiin oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan iyagoo ku hadlaya waxyaalo aan waajib ku ahayn haddaba waxaan doonayaa inay carmalada dhallinta yaru guursadaan oo carruur dhalaan oo gurigooda u taliyaan oo ayaan cadowga isu jebin inuu caayo waayo hadda ka hor qaar baa xagga shayddaanka u leexday haddii naag rumaysanu ay leedahay carmalo ha u gargaarto iyaga oo kiniisadda yaan la culaysin si ay u gargaarto kuwa carmalada runta ah waayeellada waayeellada si wanaagsan wax ugu taliya ha lagu tiriyo kuwa istaahila in labalaab loo maamuuso khusuusan kuwa ku hawshooda waxwacdinta iyo waxbaridda waayo qorninku wuxuu leeyahay waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarraynka burburinayo wuxuu kaloo leeyahay shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa nin waayeel ah ashtako ha ku qaadin laba ama saddex qof oo ku markhaati fura mooyaane kuwa dembaaba inta kale oo dhan hortooda ku canaano in kuwo kalena ay cabsadaan waxaan ilaah iyo ciise masiix iyo malaa'igaha la doortay hortooda kugu waaninayaa inaad waxyaalahan ku dhoortid ee xashonla'aan oo aadan waxba samayn adoo dadka kala jeclaanaya ninna gacmaha degdeg ha u saarin dad kale dembiyadoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada daahirsanaan ku dhowr laakiinse hadda kadib biyo oo keliya ha cabin ilowse waxoogaa yar oo qamri ah u cab calooshaada iyo cudurradaada mararka badan kugu soo noqnoqda daraaddood dadka qaarkood dembiyadoodu waa bayaan oo waxay u hormarayaan xukunka dadka qaarkoodna kuwoodu waa daba socdaan sidaas oo kalena waxaa jira shuqullo wanaagsan oo bayaan ah kuwa aan caynkaas ahayna lama qarin karo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee timotooyaska koowaad addoommada in alla intii addoommo ah oo ka hoosaysa harqoodka addoonninnimada sayidyadooda ha ku tiriyeen kuwo maamuus oo dhan istaahila si aan magaca ilaah iyo cilmiga loo caayin kuwii sayidyo rumaysan lahu yaanay quursan maxaa yeelay waa walaalo laakiin ha u adeegeen intay quursan lahaayeen maxaa yeelay kuwa shuqulkooda wanaagsan ka faa'iidaa waa kuwa rumaysan oo la jecel yahay dadka waxyaalahan bar oo kuwaani cilmiga beenta ah haddii nin dadka cilmi kale baro oo uusan u oggolaan hadalka runta ah oo rabbigeenna ciise masiix iyo cilmiga raacsan cibaadada kaasu waa kibirsan yahay oo waxba garan maayo wuxuuna u jeellan yahay su'aalo iyo hadal iskuqabasho waxaana ka yimaada xaasadnimo iyo dirir iyo cay iyo tuhun xun iyo murunnada dadka maankoodu qarribmay oo runta waayey iyagoo u malaynaya in cibaadadu tahay wax faa'iido laga helo maalka runta ah laakiin cibaadadu waa faa'iido weyn markii waxa la haysto raalli lagu yahay waayo dunida waxba ma aynu keenin waxbana ka qaadan kari mayno laakiinse haddaynu haysanno dhar iyo dhuuni way inagu filnaan doonaan laakiin kuwa doonaya inay taajir noqdaan waxay ku dhacaan duubsasho iyo dabin iyo damacyo badan oo nacasnimo ah waxyeellana leh oo dadka ku hafiya baabi'in iyo halaag waayo jacaylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan oo qaar intay higsanayeen ayay iimaankii ka ambadeen oo waxaa muday tiiraanyo badan waano laakiinse adigu nin yahow ilaah waxyaalahan ka carar oo raac xaqnimada iyo cibaadada iyo iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada iyo qabownimada dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaalan oo qabso nolosha weligeed ah oo lagugu yeedhay oo aad qirashada wanaagsan ku hor qirtay markhaatiyaal badan ilaah hortiis kan wax kasta nooleeya iyo ciise masiix hortiis kan bontiyos bilaatos hortiisa qirashada wanaagsan ku qirtay waxaan kugu amrayaa inaad amarka ku xajisid iinla'aan iyo ceebla'aan ilaa rabbigeenna ciise masiix muuqdo muuqashadaas uu wakhtigiisa muujin doono kan ammaanta leh oo keligiis xoogga leh oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada kan keligiis aan dhimanayn oo ku dhex jira nuurka aan loo dhowaan karin oo aan ninna arkin lana arki karin isagu hal ahaado ciso iyo itaal weligiis aamiin kuwa dunida tan haatan la joogo hodanka ku ah waane inayan iskibrin oo ayan maalka aan la hubin isku hallayn laakiinse ay isku halleeyaan ilaaha wax kasta si deeqsinimo ah inoo siiya si aynu ugu raaxaysanno oo waani inay waxsan sameeyaan oo ay shuqullo wanaagsan hodan ku ahaadaan oo ay deeqsi ahaadaan oo ay dadka kale wax siiyaan iyagoo wakhtiga imaanaya u dhiganaya aasaas wanaagsan inay nolosha runta ah qabsadaan timoteyesow wixii laguu dhiibay ilaali oo ka leexo hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah iyo murunka aqoonta beenta ah oo qaar qirashadeeda aawadeed iimaanka ku gafeen nimco ha idinla jirto